dugsigan ayaa la aas-aasay sanadkii labada kun lix iyo tobankii iyadoo ay wax ku baranayaan ku dhowaad boqol iyo konton arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho ujeedada dugsiga loo aas-aasay ayaa ahayd inay wax ku bartaan ardada agoomaha iyo danyarta ee kasoo jeeda xaafadda kulmis waxaana abaabulka ka qayb qaatay odayaashii waxgaradka xaafadda iyadoo loogu magac daray magacii makaay garaare ee kasoo jeeday gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan tulada moyko kana mid ahay saddex iyo tobankii halgamayaal ee ururkii s y l haddaba guddoomiyaha guddiga iskuulka makaay garaare cismaan saqaawe ayaa redio isnahay u sheegay sababta keentay in dugsigan la abaabulo markan furnay hay-adaa dhistay meeshaan waa isdhisneed waa taallay nasiib odayaalkeennii iyo dhallinyaradeenii iyo haweenkii waxgaradka ahaan shir u qabannay si aan meeshaan aga faa'iidaysano hooyigaa meeyaalla aga faa'iidaysanno isla markaas iskuulkaan furnay ilaa toddoba sano gacantaan unaga ku haynay annagaa buuggadayna annagaa rajeesgadayna annagaa innagoo markaas ka badbaadinayno ilmaha garaawaas aadaaya ama webigaas ku dhammaanayo si aan meesha ugu mashquulsino kii waxaysino wasaaraddaas beesaan la rabaa beesala'aan inta ugu dhigno si aan aga daba tagaa midkaas arta intaasaan soo marnay dugsigan faa'iido weyn ummaddan meesha deggan oo tabarta daran magacan bixinaa ee makaay garaare run waayo qof halgamaaya oo intaasoo sano soo halgamaysay xandhadeedan isbixinaysay lagu soo waxismay ahaayeen haweenkii iyadoo tiile laga qoray magaceedii annagana doorannay inaan ka dhigno makaay garaare halgamaaya weyn ay tahay magacaasna aan u socdo ilaa kor u dirnay waalidiintan waxaan nahay todobo shiraan qabnaa magaaladan galnaa bararaan dhignaa aan ku wacyigelinno aan u sheegno waxbarashada heerka joogto iyo maanta waddanka si maraya waxbarashada ina kor loo qaaday dowladda ay ka fiican tahay maanta dowladdii siyaad barre markuu joogay ilaa maanta waxbarashada maanta ina heerkaas joogto ayaan ugu wacdigelinaan keenaa ma garatay shiraan u qabanaa waa wacnaa magaaladan galnaa waa meel barbaraan u samaynaa si un wacyigelinno oo ilmihii iskoolkaan ugu soo xirno cismaan ayaa sheegay maadaama ay xaafadda qarka u saaran tahay buundada weyn ee kala barta xaafadaha kulmis iyo horseed islamarkaana beero badan ay agaarka webiga ku beeran yihiin in ay ka badbaadaan caruurta xaafadda aaditaanka goobaha iyo ururinta garaabada ayuu yidhi maryan xaaji ibraahim oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee makaay garaare ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee dugsiga baahida loo aasaasina waxay ahayd markii la arkay bulshadan oo kulmis degan qayb ka mid ayaa aragtay maxay ahayday ilmihii oo meeshaan ku dacdaraysan oo waxbarasho haysanin oo fiigii iskuulaadka iska bixin karin oo webiga ku dhammaanayo oo caseeye noqonayo oo derbiyaha joogjooga markii la arkay ay kaxaafad ahaan ay is-abaabuleen in si iskuul oo ilmahaas lagu xafido loo helo sidaas darteed ayaa iskuulkan loo aasaasay wax lacag oo laga qaato ma jiraan lacag la-aan ayaa loogu dhigaa macalimiinta meeshaan joogtana wax lacag ay qaataan ma jiraan alxamdulilah hadda iskuulka lacag loogu talagalay oo maxay ahayd wasaaradda waxbarashada ay bixinaysay lacagaas ayaa xoogaa kasoo gaartay wixii dhisme dhisme iyo dayactir ka soo haray nafceliskaas ayay ku joogaan maana wax lacag ay qaataan malaha macalimiinta voluntary ayay ku shaqeeyaan iskuulkan tiradiisii hore waxay ahayd laba boqol iyo labaatan iyo sideed arday alxamdulilah ardaydii waxbaratay qaarkood waxay iskuulaadkii kale ayay aadeen arday waxbaratay ahaayeen qaar oo annaga maanta shanaad noo fadhiisa lahay iskuulaadka kale oo magaalada ayay ku wada biireen qaar waxay jiraan iskuulaad kale oo adiga dugsiyada dhexe e maadaama boorsooyin iyo adduuny la dhiibaayey saas darteed ayay nooga kala firqadeen laakiin hadda waxaa xaadir noo eh boqol iyo afartan iyo toddoba arday waxaa wiilal ah toddobaatan iyo toddoba arday iyo toddobaatan gabdho ah shan qol ayay ku jiraan waxay dhigtaan ilaa iyo shanaad koowaad ilaa shanaad maryan ayaa ka codsatay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee gobolka shabeellaha dhexe maadaama ay aqoonsadeen in ay dibu eegis ku sameeyaan iskuulka iyo xaaladihiisa sidoo kale macalimiinta ay ku daraan macalimiinta kale ee qaata mushaarka si ay niyad u helaan waxaana ka howlgala dugsigan kow iyo toban macalin oo ay ku jirto maamulaha islamarkaana aan qaadan wax mushaar ah iyadoo ay xustay in lacaga yar ee dugsiga loogu talagalay hagaajinta dhismaha iyo agabka lagu fadhiistay inay laba bilood macalimiinta wax ka siiyeen ayna sugayaan caawimaad joogto ah